وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد باب التداوي بقطع العرق والكي قال مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى واللفظ له أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع الإسكاف عن جابر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا وهو أدري نبي أبي بن كعب تختر فقطع منه عرقا وحكبه حدد ثم kawaahu calayhi xididkii ayuu kadibna ku gubay yani xididkii meeshii uu ka gooyey yuu gubay qaala xadaanaa cuثmaan bn abi shaybata qaala xadaanaa jariir bn cabdilxamiid bn qurdin adabiy qaala xadaanii isxaaq bnu mansuur qaala akhbaranaa cabduraxmaan bni mahdi qaala akhbaranaa sufyaan athawri kilaahuma can ilacmash bihada اlisnaad walam yadkur faqaطca minhu cirqan ma una sheeginin faacilkeedu waayo sufyaan sufyaana noo dambeeyey jariira ka soo horreeyey kii u dambeeyo inuu u laabataa laakiin fadakara yaa fiicneed haddii marka aynu qawaysay kii u dambeeyo in loo celiyaa madbuucada kaliya ayaa intaas ku taala laakiin dhammaan maxduudaadka kuma taalo yadkuraa قال وحدثني بشر بن خالد أبو محمد الفرائضي قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر عن شعبة قال سمعت سليمان الأعمش قال سمعت أبا سفيان قال سمعت جابر بن عبد الله قال رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله وحا لقد وعي أبي بن كعب مالنتي أحزاب على أكحله يعني هالبولها قعنت يا لقد وعي oo nabar uu uga dhacay agxalku marka waa halbowlaha dhiigga qaada oo jirkoo dhan mara xibin kasta marka uu marayo magac gaara leeyahay marka agxal waxaa la yidhahdaa marka uu marahayo gacanta abhar waxaa la yidhaahdaa marka uu duudka marahayo annasa waxaa la yidhaahdaa marka uu lugta marahayo marka halbowlihii dhiigga qaadahayay oo gacanta marahayay yaa laga jaray fakawaahu rasuulula sl rasuulkaa markaa ugu yeeray qof ka guba qaala xadaanaa axmed bnu yuunus axmed bn cabdillahi bn yuunus alyarbuuci qaala xadaanaa zuhayr bnu mucaawiyata bnu xudayj alkuufi qaala xadaanaa abu zubayr qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala akhbaranaa abu khaytama can abi zubayr can jaabirin qaal rumiya sacd bnu mucaadin fii akxalihi isagana waxaa laga gemay sacd bnu mucaad agxalkiisa faxasamahu nabiyu sal slm biyadihi nebiga ayaa bimishqasin ku gubay gacantiisa nasle amase gabuun ayuu gacantiisa uga gubay uma warimat kadibna waxoogaa way iltihaabtay way barartay faxasamahu haaniya mar labaad ayuu gubay kadibna waa ti uu u dhintay radi allahu canhu sacd bn mucaad ay mar kale ay infijaartay uu markaa u dhintay radi allahu canhu baabun fi lxijaamati wاsacuud qaala xadaanii axmed bnu saciid bni skrin addarimi qaala xadaanaa xabaan bnu hilaal abu xabiib albasri min ataasica qaala xadaanaa wuhayb bnu khaalid bn cajlaan albasri قال xdثna cبداللahi بن dاwuس عن أbيه عن بن cabaasi أن النبy slى الlaه عليه وsلم اxtajma uu istoobay وأcطى الxajaama أjrه waxa uuna siiyey ninkii toobahayay أjarkiisii واstacطى sankana waxbuu isaga shubay wixii marka sanka lagu shubo ayaa sacuud la yihaah waa nooc cilaajka ka mida marka oo qofka intuu gedicad u seexdo oo garbaha barkin gashado yuu markaa sanka ku shubahayaa subag iyo wax la mid ah xadiidku tirmidi wariyeyna waxaa ku jiray khayru maa tadaawaytum bihi asacuudu walladuudu walxijaamatu walmashiyu waxyaalaha isku daaweydeen waxaa u khayr badan sacuudka yacni waxaa sanka lagu shubo iyo waladuud waxa afka qofka laga siiyo walxijaamatu toobinka iyo walmashiyu calooshoo la bixiyo oo aysan qashinku mar walba ku jirinin ee qashinka saxarada u baxa mugiyo qashin kale ku hara caloosha wixii la cunoo dhan ma wada baxayaan haddaan la bixinin marka wakti kastaba qofka calooshiisa inuu faaruqiyo u baahan yahay nin ra-iisu qismi ka ahaa jaamacadda qismiga makhduudaadka oo ciraaqi ah yaa beri wuxuu yidhi waxaa ii soo galay buu yidhi maktabada nin bakistaani ah oo oday ah markaa wuxuu yidhi kutub dibi ah oo makhduudaad oon weli la daabicin ma haysa isagana qismi makhduudaad buu madax ka ahaa markaasaan yidhi haa markaasuu yidhi ii soo bixi markaasaan usoo bixiyey muddo markuu akhrinayo akhrinayo akhrinayay yuu iga istaagay markaasaan waxaan idhi takhtar miyaa tahay markaasuu yidhi takhtar waan ahay xakiim xakiim waxay dhahan iyaga takhtarka shacbiga ah isbitaallaan leeyahay warqad buu siiyey bakistaan baa isbitaallo iga furan yihiin marka kadibna waxaa loo sheegay mindhaa inuu yahay takhaatiirta acshaarta ninka ugu weyn markaasaan waxaan ku idhi bal daawo ii tilmaan oo maaragtay anigana haddii daawey markaasuu saas intuu lugah iga fiiriyo ilaa kor ii fiiriyey misena hoos u soo dejiyey saas ii fiiriyo wuxuu yidhi waa caafimaad qabta isagoo qalab adeegsan intuu lugaha iga bilaabay saas kor iigu fiiriyey markuu madaxa gaariyo saas usoo laabtay yidhi waa caafimaad qabta markaasaan waxaa yidhi waxuna ii sheeg aan isticmaalo markaasuu wuxuu yidhi muddo markaad joogto subag berri ah subaga beriga subaga baadiyaha waaye xoolaha baadiyaha ku dhaqma mustakhrajaadkoodaa daawo ah yani kuwa magaalada laakiin qashinka cuna waxba macno ma laha wuxuu yidhi xoolaha baadiyaha subagooda beriga muddo markaad joogto subaga nadiifa sanka ka buuxibu markaasaan waxaa yidhi muxuu daawo ka yahay markaasuu wuxuu yidhi xididada sanka ku yaala jirkao dhanay u furan yihiin uu yidhi si sariic ah may marka u gaari kartaa buu yidhi wixii sanka lagu shubo jirkao dhan markaa maskaxdana xoog buu u yeelaa subagaasuu jirkana waa gaarah uu yidhi si sariic uu ku gaaraa intaas miya intaasaan kuu sheegu yidhi ka faa'iidayso qaal xadaana marka laakiin subag ee qofka u hubo waaye subag bakaara sanka isagoo shubto maskaxda ee qaraxdo mushkila wuxuu u baahan yahay qofku marka subag uu isagu hubo oo maaragtay uu boqolkiiba boqol uu ku kalsoon yahay laakiin subag bakaaro ka soo iibsa isku shub قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قال أبو بكر حدثنا وكيع وقال أبو كريب واللفظ له أخبرنا وكيع عن مسعر بن كدام بن ظهير عن عمرو بن عامر الأنصاري من خامسة قال سمعت أنس بن مالك يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك يا إسطابي wakaana laa yadlimu axada ajrah wuxuuna ahaa inuuna qofna ajrigiisa ka dulminayn qofkii tooba uu siinayo wiiisa باب الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مثنى قال حدثنا يحيى وابن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى قنبض من فيح جهنم وجهنم قركيد فأبردوها بالماء فابردوها بالماء فأبردوها بالماء لابد على آخر كلام كقوية أما كقبوجية بيو قالوا حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي ومحمد بن بشر قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير ومحمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شدة الحمى ayb ina shidata alxumaa min fayxi jahannama qandhada adaygeedu wuxuu ka yimaadaa hurka jahannama faabriduuha bilmaa fabriduuha bilmaa qaala wxadaanii haaruun bnu saciid alayli qaala ahbarana bnu wahbin qaala xadaanii malik qaala xadaana moxamed bnu raaficin qaala xadaana bnu abi fuday qaala ahbarana daxaak ibn cumaan yani bna cuثmaan bn cabdillahi alxizaami min asaabica kilaahuma can naafic can ibni cumar anana rasuula اllahi sal slm qaal الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء كدمية بيو قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن الحكم أبو الحسن البصري من عاشرة قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا روح بن عبادة بن على البصري قال حدثنا شعبة عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب من السادسة عن أبيه محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر من الثالثة عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأطفئها بالماء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا خالد بن الحارث بن عبيد الهجيمي وعبدة بن سليمان أبو محمد الكلابي جميعا عن هشام بهذا الإسناد مثله قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن فاطمة عن أسماء أنهم أنها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة وقالوا كينا أسماء هوينيدا لقنديي فتدعو بالماء وحي يريس بيو فتصب في جيبها وحي كشبيس مركا جيب كيدا جيب كان وحلو رتما هي وماشا مدحا لقا قليو درع مركا بيها أي ماشا سوء شبي ذي قندا أين بيها سوء جبين وتقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بردوها بالماء كوكوية كوكوجية بيو وقال إنها من فيح جهنم قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير وأبو سامة عن هشام بهذا السناد وفي حديث ابن نمير صبت الماء بينها وبين جيبها أو أنت إيا أنت أولا حيدا جيب كيدا أي بيه كشرت ولم يذكر فعل كذواي أبو كريب ولم يذكر أبو كريب في حديث أبي أسامة أنها من فيح جهنم قال إبراهيم إبراهيم بن سفيان وراوي مسلم وهي حدثنا الحسن بن بشير قال حدثنا أبو أسامة بهذا الإسناد وهو هلا مركز سند وكل سنة يعني مسلم وين سوق لي قال حدثني هناد بن سري قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي عن سعيد بن مسروق والد سفيان وهي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج من ثالثة عن جده رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحمى من فور جهنم حمى يعني قنرض وحي كإماتا جهنم كركيدا فبردوها بالماء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة بن محمد بن مثنى ومحمد بن حاتم وأبو بكر بن نافع قالوا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبيه عن عباية بن رفاعة قال حدثني رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فور جهنم فابردوها عنكم بالماء إسقى قبوجية بيو ولم يذكر أبو بكر عنكم وقال قال أخبرني رافع بن خديج ماشي أول هي حدثني وهو سؤالي أخبرني رافع بن خديج culimadu waxay leeyihiin marka qandhada yani jirka aada ugu jirta haddii ay qofka ku daahdo khaasatan ilmaha yar waxaa dhici karta inay maskaxda wax gaarsiido marka waa ilaaj sax ah oo sharci waaye marka in biyo looga qaboojiyo oo marna aan lagu daynin qofka qandhada khaasatan ilmaha yani ilmaha qandhada markay qabato hadday ku daahdo ku daahdo waad aragteen aan u malaynaa gabalkood maskaxday qarxida wuu dhegabeeli waa nin dhabeeli masaajidka waxaa la keenay anug saas oo kale ah hadda ka hor saad la socotiin yani qandhaa ku dhacday qandhadiisay u haysay u haysay u haysay bay maskaxdii wax gaarsiiday wuxuu qaaday marka indhala-aan iyo dhegala-aan macan نسأل الله السلام قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثني أحمد بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن مو قال حدثني موسى بن أبي عائشة أبو الحسن الهمداني من الخامسة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة قالت لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك أيان في مرضه كقلو مني صعور وهل وجوه وها أفكر وقلو مني وأفكر فأشار waxa uu ishaaray allaa taluduunii in aysan ku samaynin arrinkaas yani oh laduudka oo ah in wax looga qaloomiyo afka waxayna u qaateen nebiga inuu daatuljambi cudur la yidhaha inuu hayay u qaateen daatuljambina sidaa noo imaan doontaa cuudulhindiga ayaa lagu daaweeyaa marka cuudulhindiba intay qaseen oo saliid ku dareen zaytuun oo iyaduna wax fiican ah daawo fiicanay noqota marka iyay ku qaloomi tegeen marka wuxuu ishaaray inay ka daayaan kolba yani marka nabigu wuxuu ogaaday dhaheen in uu ku geeriyoonayo cudurkan marka daawo dambe inaysan waxba taraynin faqulnaa karaahiyata almariidi lidawa waaye wuxuu u diidahayo caadada bini aadamka oo ah inay daawada diido iyuu u diidayaa ee marka ku qaloomiya waa ku qaloomiyeen falamaa afaaqa qaala laa yabqaa minkum axadun ilaa ludda ma baaqi noqonahayo qof adinka mid idinka midahu ilaa ludda ilaa isagana waa lagu qaloominaya غayr اcabaas cabaas ma ahe meesha joogay fainahu lam yashhadhum isagu ma joogin arrinkaasna gacan kuma lahayn waa lagu qaloomiyey marka dadki sababtu maxay tahay ibnu carabi wuxuu leeyahay yani nebiga sala allahu calayhi wasalama wuxuu jeclaystay yowma alqiyaama iyagoo madlamo ka wada inaysan imaan ee arrin uunan ogolayn oo uu u diiday bay ku sameeyeen marka si ay dimadooda beri u noqoto yowma alqiyaamana ayna u imaan iyagoo uun xaq ku maqan yahay iyuu adduunyada uga saaray mid walba luddiga halgu sameey uu yidhi waan lagu sameeyey intaha ayb baabu tadaawi bilcud اlhindi wahuwa lkustu qaala xadaana yaxya bnu yaxya tamiimi abu bakr bn abi shaybata wcamru inaaqidi wazuhayr bnu xarbin wbn abi cumar wlafdu lizuhayrin qaala yaxya ahbarana waqaala laakharuuna xadaana sufyaan bnu cuyaynata can الzuhri can cubayd اllahi bn cabdillaahi bn cutbata bni mascuud alhudaliy can umi qaysin binti mixsanin khti cukaashata bni mixsan alasadiy qaalat dakaltu bibnin li calaa rasuuli lah slm waxaan ula soo galay wiil anugu aan dhalay calaa rasuuli lah slm wiilaan leeyahay aan ula soo galay lam yakul iطcaam oo aan cunin cunno fabala calayhi wuu ku kaadiyey fadacaa bimaa-in biyu u yeeray farashahu oo ku rusheeyey isagoon dhaqinin qaalat waxay leedahay wadakaltu calayhi waan u soo galay bibnin lii wiil aan leeyahay qad aclaqtu calayhi min alcudrati oo aan ka fardeeyey san xiran ama curan aan ka fardeeyey aan ula soo galay faqaala calaama tadqarna awlaadakuna bihada alcilaaq fii bacdi nusakh bihada aliclaaq waan isku midna alclaaq waa masdar alclaaqna waa ismulmasdar calaama tadqarna awlaadakuna maxaad ugu cadaabaydiin ilmihiinna bi haada alcilaaqi ama aliclaaqi fardayntan maxaad ilmihiinna ugu cadaabaysiin waa maxay marka waa nooc ka mida xasaasiyada ilmaha sida badan ku dhacda marka sanka iyo yaa xirmahaya waxay marka waqtigaas rumaysnaayeen fatxada sanka iyo afku ay iska galaan ayaa mushkilo ka jirta ama dhig uu ku aruuray marka farta intay geliyaan fatxada yarta oo sanka iyo afku ay iska galaan oo dalqada korkeeda ah ay jeexayeen meesha oo fatxadana weyneynayay canugiina marka dhib badan uu la kulmaa marka waa meel la jeexayo far lagu jeexayo marka xooga dhiiga ka imaanayo marka waxay isleeyihiin marka xasaasiyada iyo caburkii qofku way ka dhammaanaysaa isleeyihiin kolba waa nooc un xasaasiye ka mid ah marka dariiqadaasay wax ku cilaajinayeen nabigu marka wuxuu yidhi calaykun saas maxaad u yeelaysa inuu yidhi wax qiima male sidaasuye calaykunna bihada alcuudi alhindiy cuudulhindiga waaye ama alqusti la yidhaahdo faina fiihi sabcata ashfiyatin waxaa ku jira toddoba caafimaad ee asaga isticmaala minha daat اljanbi shanaan soo marna yani waa iltihaabaad feeraha ka dhasha waaye ayib yuscadu min alcudrati sanka ayaana lagu shubaa min alcudrati curanka awgiisa oo qofka sanka uu ka xirmo sababkiisa loogu shubaa meeshii farta la geli lahaa marka ayaa sanka lagu shubahaya marka hadda dariiqada isticmaalaan wayuladu min daati اljanbi waxaana laga samaynhayaa shay laduud ah oo qofka lagu qaloomiyo min ajli daati اljanbi marka hadda zamankan carabtu waxay sameeyaan isaga oo shiidan oo daqiiq jiddan ah ayay saliid zaytuun oo nadiif ah mia fi lmia ay weel dhalaab kula radinayaan marka laba beri saddex beri markuu ku jiro ayay faashad cusub ku miirayaan silingay kadibna kusoo qaadayaan sankay ka buuxinaya ilmaha sankooda iyo luqluqona waa dhahayaan afkana waa u gelinayaan saasay hadda sameeyaan marka sidaasaana ka sahlan fardayntii marka khaasiye wuxuu leeyahay iltihaabaadka ku saabsan sanka iyo lowsateynka iyo dalqada iyo waxaas inuu cilaajiyo yani khaasiya saasuu leeyahay wuxuu leeyahay ibnuqayim raximah ullah kitaabkiisa dib nabowi الqsط ضرباn أxadهma الأبيض اladي يuqاal lah البحري والآkخر الhindي وhuوa أشhadهma xarا والأبيض أlyanهma ومanaaفعهma kaثيira mid waa l h اqsط البحري midna اqsط الhindي midka baxriga waa cadcad yahay wuuna ka qaraar yar yahay labadana waa la isticmaalaa wuxuu leeyahay marka meeshan إdaa شhuriba نفca min ضacف الكbi beerka dacfigiisa waxbuu ka taraa u leeyahay yani nadariyadiisa waay wاlmacida wa min buruudihima wa min ximaa aلdawri wاradci xumada qandhada kusoo laalaabata maalin walba ama afartii maalmood mar وaqaطca wajca الjanbi wanafaca min الsumuumi waإida طuliya bihi اlwajhu macjuuna bاlmaai wاlcasl qalaca اkalf kalafka waa wejiga haweenka markay dhalan iyo xoogaa qaleylka gala wayanfacu min alkuzaazi wawajaci اljanbayni wayaqtulu xaba اlqarci buu leeyahay wuxuu anfaco kale alkuzaaz maradka la yidhaahdo soomaalida ay u taqaano teetane wawajca aljanbayni iyo dhinacyada xanuunkeeda kolba iltihaabaadka iyo korbada-aryada waxaas wayaqtulu xaba alqarci nooc ka mida waayo marka diidaanka caloosha oo isagana waxbuu ka tara buu leeyahay wax badan uu tiriyey marka fawaa'idiisa marka carabtuna hadda saasay u isticmaalaan yani markii iltihaabaad uu jiro xalqiga ama anfiga in ay saliiddiisa ku shubaan ayb qال xdثnي xرmلة بن يحyى qال أخبرna بن وهب qال أخبرnي يuنس بن يزيد أن بن شهاب أخبره qال أخبرnي عbayd الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعوud أن أma qays بنt مxsن وكانت min المهاaجiraaت الأول waxayna ka mid ahayd muhaajiraadkii hore allaatii baayacna rasul s la mubaayacooday wa hiya ukhtu ukaashata bni mixsan axadi bani asad bni khusaymata qaala qaala akhbaratnii annaha atat rasul sl bibni laha inay rasuulka ula timid canug ay leedahay lam yabluq aan gaarin an yakula dacamo waqad aclaqat calayhi min alcudra waxayna ka fardayday caburkii qaala yuunus aclaqat yani qamazat fartay ku riixay meesha yartoo daloolka ah si ay xoogaa u furanto fa hiya takhaafu waxay ka cabsanaysay an takuuna bihi cudra cabur iyo maaragtay xasaasiye inay hayso ayay ka cabsanaysay qaalat faqaala lii rasuulu llahi sal slam calaama tadgarna awlaadakuna bihada aliclaaq calaykum bihada alcuudi alhindiyi yacni bihi lqusta magacaasna waa la yidhaahdaa faina fiihi sabcata ashfiyati minha daat اljanbi qaala cubaydullaahi waahbaratnii ana bnaha daaka baala fii xijri rasuli sl inuu ku kaadiyey nabiga bowdadiisa fadacaa rasul sl sl bimaain fanadaxu calaa bowlihi walam yaqsilhu qaslan bاب التdاوي بشونيز قال xدثنا محمد بن رمح بن مهاجر قال أخبرنا الليث عن وقyل عن بن شهاaب قال أخبرني أبو سلمة بن عبدالرحمن وسعيد بن المصيب أن أbا هريرة أخبرهma أنه سمع رsuل الله صل سلم يقول إن في الحبة السوداء شفاء من كل dاء waxa uu leeyahy xaba sawdada waxaa ku jirta caafimaad xanuun kastaba إلا الsاm والsaamu almowt saamna waa geeridii والxabaة الsawdاء والshuniis magacaasna waa loo yaqaanaa magac farisi awa ayb qal xadaثnي abu ظاhir xanmrة qaal أخbarna بn وhbi qal أخbarnii يuنس can بn شhهاab عن سعيد بن مsيب عن أbي هريرة عن النبي صل sلم qالu xadaثna abubكر بn شhيبة وcمر الناaqد وزهير بن xرب وبن أbي cمر qaluu xadaثna سفyاn بن عyynةa qal xadaثna cبد بن حmayd qال أخبرna cبدالرزاq qال أخبرna mأmر qal xadaثna cبداللahi بن cبدiرحمن الdاrمي qal أخبرna أبواليمان وxkم بن nاf الbhر rani qaala أخbarna شhucayb بn abi xamزةa kulhm can zuhri can abi slmةa can abi hurayraةa can nabi sl bmil xadiiثi cuqayli wfي xadiiثi sufyaana wayunusa alxabaة sawda wlam yqu ashuniis qalu xadaثna yaحya bn أyub almaqabri qtaybaة bn sacيid wbn xujri cli bn xujri qaluu xadaثna ismaaciil wh bn jacfar bn abi kaثيir الzurqi min الtaascة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من داء حنون ما jiro إلا في الحبة السوداء منه شفاء إلا حبة سودada waxa uga jira caafimaad إلا الsاam geeri moogi kolba laakiin haddii la iska badiyona waa qataala bay dhaheen ama qofka waa dili kartaa haddii aad la isaga badiyo yani kimiyo yar oo aad u yar baa laga isticmaalaa طيب قال باب تلبينة مجمة لفؤاد المريض قال حدثني عبد الملك بن شعب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قال أنها كانت إذا مات الميت من أهلها هدي أوغيريو ذميد أهل كذا كمذا فاجتمع لذلك النساء وهوينكو أيوصى أروران تعزي أوغير ثم تفرعن يكالا تغان مركا مركا يتعزييان أي قريو ذي كلا آذان ilaa ahlahaa ahalkeedii moogiyad gurigeeda dadkeedii uu ku haro wakhaasa tahay dadka ayada u gaara amarat biburmatin min talbiina waxay amraysay dheri talbiina ah fadubikat markaa waa la karinaya uma sunica hariidun kadibna waa la samaynaya muufe fasubat italbiinatu calayha waxaa markaa lagu kor shubayaa hariidkii talbiinadii uma qaalat kulna minha wax ka cuna فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض وراحين قفك مجمة ومصدر يعني وراحين قفك جران ودنه سا تذهب بعض الحزن وهي قاضيسا مرق تقيب كميدة قاضيسا أي بابين سا مركا إيه talbiinadu markaa waxaa weeyay dhaheen bahasha shaciirada la yidhaahdo qolofteeda qabtayaa la shiidahayaa kolba sheekh maxamedn waa yaqaanaa si loo diyaariyo marka markii la shiido iyaa qaado ka mida laba kooba biyaa lagu karinaa shan daqiiqana la karinahay dhaheen shan daqiiqon marka la karinayona naar haadi a lagu karinaya dab aada u shidan ma ah dab aada khafiif u ah kadibna waa laga soo qaadahayaa markay qabowdo iyo xoogaa malaba lagu darhayaa iyo caano qofku waa cabahayaa markaas ama muufuu ku cunhayaa waxay leeyihiin marka waqtigii horeeto isticmaalkeeda aad buu u sarreeyey waqtiyaalkan dambeetona isticmaalkeedu waa yaraada laakiin hadday aad waxaa loo fahmay marka inay tahay maado la yaab le mucjizo ah jirka bini aadamka waxyaalaha ay u qabato iyo waxyaalaha ay daaweyso waxaa ka mid ahay dhaheen ixtishaaulqalbi waxa la yidhaahdo oo ah wadnaha inuu xirmo marinkiisa yani kanaaladiisu way furtaa bay dhaheen waxaa intaas oo dhan ka weynay dhaheen oo la yaab ka leh maaddo ay ku magacaabaan almilatoniin yaa ku jirtay dhaheen maadadaas marka jirka bini aadamka ilaahay ku abuuray labada indhood gadaalkooda quddo ku taalla ayaa hormoonaad sii dayday dhaheen hormoonaadkaasu marka unugyada bini aadanka jirkiisa ka hallaaba iyay hagaajisaa laba qudo waaye marka khaasiyadaasa ilaahay uu siiyey maadadaas ay sii daayaan qofka marka jirkiisa unugyadiisa marka ka hallaabaan ama cudur ku dharto ama ay baaba-aan iyay mar kale soo hagaajisaa marka waxay dhaheen bini aadanka markay da-du la hormarto maadadaas ifraaskeedu waa yaraana macnaheedu wax waaye yani qofkan waa dhammaaday waqtigiisii iyaday marka ku jirtaa maadadii waxaa dhici karta marka maadadii markii ay yaraado ifraaskeedii maadadan ku jirta oo nafsuhaa ah ee shaacirta ku jirta inay tacwiid qofka siido walidaalika dadka da-da ah iyo dadka yaryar isku si uma daawoobaan isku sina cudurka uma qabto yani macnaheedu waxa marka farqiyad baa jirta oo dadka yaryar yani maadadaas baa markiiba jirka kusoo yaacaysa cudurkii bay markiiba baabi'inayaan waxyaalihii kharimay oo ka mida khalaayaadkii bay hagaajinayaan laakiin qofkan markay da-diisu ay hore u marto waxa soo baxahaya oo wax hagaajinaya waa yar yihiin marka yani macnaheedu waxa waaye waa qof diyaargarow ku jira inuu aakhiraba aado waxyaalaha ay aada wax uga tarto waxaa ka mid ah qooloonka waxay leeyihiin qooloonkay sifaydaa oo dadka aada u isticmaala qooloonka waa mindhaarada hoose oo zamankan la yidhaahdo amraad اlcasri waa qooloonka yani qabsinka waxaa la yidhaahdo sonkorta iyo daqdiga iyo saradaanka amraad اlcasri yani waxay zamankan u jiraan si ayna awal u jiri jirin marka qoolonkana aday ugu fiicantahay dheheenoo waxyaalaha ku haro wasaqda ah iyay bannaanka uga soo saartaa baxi dheer bay ka qoraan marka qofka fiiriya nadka uu ka arkayana talbiina geliya marka ama fawaa'idu talbiina ama fawaa'idu shaciir maadad waa shaciir ama heed laakiin ma aha wax laga sameeyey mushaari laga sameeyey misego ama galley amase sarreen ma aha waa maadda shurbo ah amase maaragtay laga sameeyo uun geedaas qolofteeda leh shaciirta ama heedda soomaalidan uma baxdo laakiin bannaankaa laga keenaa ayb قال حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار واللفظ للمثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وقتادة عن ابي المتوكل الناجي علي بن داود عن ابي سعيد الخدري قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان اخي استطلق بطنه walaalkay waxaa furtay calooshiisii faqaala rasul sl isqih casalan waraabi malab fasaqaahu waa siiyey uma jaءahu faqaala inii saqaytuhu casalan falam yazidhu ila istiطlaaqan wuxuu u ziyaadiyey uun caloosha imsaan inay furanto faqaala lahu ثaلaaثa maraat saddex gooru saas ku yidhi malabsi isagana uu sidaas yidhi uma jaءa raabica markii afaraad buu yimid faqaala isqih casalan fqaala laqad saqaytu falam yazidhu ila istiطlaaqan faqaala rasuulu اllahi sal slm sadaqa allahu wakadaba batnu akhiika beenuu sheegay yani ilaahayna runuu sheegay walaalkaa calooshiisuna beenay sheegtay yani wixii sharcigu sheegay marka oo dibi ah waa inuu sidaas ahaado marka calooshii beenay sheegtay yani calooshii macnaheed waxa weeye camaliya u dhimaneed calooshii ma aha macnaheed inaysan ku daawoobin waa ku daawowday laakiin waxbaa u dhimanay macnaheed wax waay marka wasaq ku jirta coloosha aa ragtay inay baxdo malabkiiya sii taageeray bixitaankeedii bannaanka markay wixii dhan u baxeen u araystay qofkii fasaqaahu fabara markii afaraad marka kolba in lagu celceliyu rabaa malabkaasna uu yahay malab nadiifa mia fi lmia takhsiinkiisa markii la fiiriyo iyo diyaarintiisii hore قال وحدثني عمرو بن زرارة بن وقد الكلابي من العشرة قال حدثنا أخبرنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء الخفاف أبو نصر العجلي من التاسعة عن سعيد عن قتادة عن ابن المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي ولالك يعرب بطنه وحى فسهادي عروشي ولالك عروشي سيا فسهادي فقال له اسقيها عصلا, عصلا بمعنى حديث شعبة عوف نكا لإيرا صحابي وحى وصونا قلي من القيم يعني markii xanuun uu qabto wuxuu dhihi jiray malab ii keena biyo roob ii keena biyaha roob markii loo keeno zayd zaytuun ii keena zayd zaytuun loo keeno uu isku qasahayay markaasuu wuxuu dhahahayey ilaahay wuxuu yidhi fiihi shifaaun linnaas waa malab zayd zaytuunna wuxuu ku sheegay mubaaraka biyaha arka ka yimaadana maa-an mubaarakan uu ilaahay ku sheegay marka intaas haddii laasla helo waa ku caafimaad intaas kale ii keenu dhihi jiray marka cudur kastaba markuu isticmaalo waa ku najixi jiray kolba yani ninkaas saxaabiga hada bilah towfiiq sal allah ala nabiyina maxamed wala alihi wasaxbihi wasallam